Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa bilaabay inay bartaan xirfadda qurxinta dumarka, gaar ahaan cilaansaarka iyo make-up marinta, iyagoo doonaya marka ay bartaan xirfaddan in ay ku shaqeystaan. Haweenkan ayaa waxay dhigtaan bukiyeerka jikjiga Ceylon oo ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ugu horeyn, Nimco Xabiib Kilaas oo ah mulkiilaha bukiyeerka jikjiga Ceylon ayaa ka warbixisay xirfadaha ay baraan gabdhaha.
Waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaha wax baranayo make-up ka iyo cilaan barashada inaan fursad weyn siinayo. Qiimo dhimis ballaaran aan hadda u sameeyay. Qof kastana waxaan jeclahay inuu xirfad barto oo noloshiisa oo ku filnaado. Bukiyeerka jikjiga Beauty Ceylon waxyaabo badan ayaa lagu qabtaa oo qurxinta dumarka ah. Waxaana jeclahay gabdho kasteeta inay imaadaan. Haddana waxaa noo joogta arday kuwo kale way baxeen. Aad ayaan ugu dhiirigelinayaa gabdhaha jecel inay wax bartaan xirfadda gacanta. Waxaan kusoo dhaweynayaa bukiyeerka jikjiga Beauty Ceylon.
Dhanka kale, qaar ka mid ah gabdhaha wax ka barta bukiyeerka jikjiga Beauty Ceylon ee ku yaala magaalada Beledweyne ayaa ka hadlay xirfadaha ay bartaan iyo waxa ku dhaliyay.
ilaa saddex bilood camal aan baranayaa haddana weli way ii dhiman tahay weli si fiican uma baranin barashadaa weli ku jiraa waxaan u doortay inaan barto shaqo camal aan ka dhiganayaa haddaan barto inaan meel furto oon ku shaqaysto farsamadaydo inaan ku shaqaysto ayaan u baranayaa way jira waxyaaba caqabadoo la kulmay waxaa kamid a barasho la-aanta cilaanka oo la qabsa waa in badan laba bilood camal oo qaabaan u hariiqa iyo dhinacan kamara aan ka siwaaya kamid ah maykabkan asigana waa caqabado badanaa jirto sunayaasho maykabka mariskiisa walaa dhibaato badanaan kasoo maray laakiin hadda xoogoo waan ku dhacay waa fiicanahay waxaa iiga dhiman afar bilood oo kale iiga dhiman kadib waxaan noqonaa qof keligeed meel tagto shaqaysato waxaan soo bartayna ku manafacdaa noqonaa cilaanka iyo maykabkan waxaan u bartay waqtiyaan ku bixiyey